ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay waxay weerar ku ekeeyeen ciidamada kenya ee ku sugan deegaan xeebeedka kudhaha ee gobolka jubbada hoose weerarkan ayaa muddo halkaasi ka socday iyadoo ay xusid mudan tahay in habeenadii tegana sidaan oo kale kenyaatiga halkaa ku sugani ay weeraro ula kulmayeen isla gobolka jubbada hoose ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin xalay waxa ay beegsadeen ciidamada kenya ee firiisanka kuleh deegaanka hosingow in muddo ayuu halkaasi dagaalka labada dhinac dhex maray ka soconayay dhanka gobolka bakool ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay weerareen ciidamada etoobiya ee ku sugan degmada waajida etoobiyaanka ayaa jihooyin kala duwan laga weeraray waxaana la maqlayay hubka labada dhinac ay isweydaarsanayeen wixii khasaareha halka etoobiyaan ku gaaray faahfaahin dheeriya kama aynaan helin dhanka gobolka bay xalay weerar ayaa wuxuu ka dhacay magaalada baydhabo ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed oo ku sugan suuqa xoolaha ee magaalada baydhabo ayaa waxay la kulmeen weerar kaga yimiday dhanka xarakada shabaabulmujaahidiin qalqal xoogla ayaa wuxuu soo wajahay madaxda iyo xubnaha kale ee maamulka koonfur galbeed ee ku sugan magaalada baydhabo iyadoo qof waliba uu ka baqayay in asiga lasoo weerari doono dhanka gobolka shabeellaha hoose xalay waxaa ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay weerareen saldhigga ciidamada uganda ay ku leeyihiin deegaanka shalaambooda ee duleedka magaalada marka geesta kale xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa waxa ay soo bandhigtay sawirada askartii ay doraad ku laysay deegaanka camaara ee gobolka mudug iyo weliba hubkii iyo gaadiidkii ay qabsatay intii sawirada aan lasoo bandhigin war ka soo baxay dhanka xarakada shabaabulmujaahidiin waxaa lagu sheegay in dagaalka lagu dilay soddon iyo shan askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedka galmudug siddeed iyo toban gaari oo kuwa dagaalka oo qaarkood qoryo ku rakiban yihiin iyo saanad kale oo ciidanna ay la wareegtay sawirada ayaa waxay muujinayaan ciidamada dowladda federaalka oo gangamboon amase afgembi u yaala halkii lagu dagaalamay islamarkaasina dhiiggii ka baxay iyo caradu jirkooda iskula dhegeen midadka ayaa waxay ahaayeen kuwo aada u foolxumo badan waxaana rasaasta xarakada shabaabulmujaahidiin ciidamadeedu ridayan ay ka haleeshay meela halis ah sida afka dhuunta madaxa iyo meelo kale intaba sidoo kale sawirada waxaa ka muuqanaya gaadiidka xarakada shabaabulmujaahidiin ay dagaalkaasi ku milkisay amaba kula wareegtay gaadiidka waxaa ku jira nooca cabdibilayaasha loo yaqaano oo aada u qurxo badan islamarkaana qoryaha dhashiika ay ku rakiban yihiin gaadiidka waxaa ka mid a qaar uu leeyahay madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor sidoo kale gaadiidka waxaa ku jira nooca waaweyn ee ciidamadu ay isticmaalaan waxaa la arkayaa rasaas fara badan oo ciidamadu ay wateen kuwaasoo xarakada shabaabulmujaahidiin iminka ay gacanta ku hayso sawiradan ayaa waxaa lagu faafiyey internetka waxaanay argagax geliyeen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo saraakiisha ciidamada iyadoo ciidamada fariisimaha ku sugani ay ka baqayaan in sida ciidamadan oo kale loo soo weeraro ayagana cagta la mariyo islamarkaana waxay haystaan laga qaato dowladda federaalka iyo maamul goboleedka galmudug ayaa waxay isku dayayeen inay inkiraan wixii ka dhacay deegaanka camaaro iyagoo sheegaya in ciidamadoodu ay iska caabiyaan xarakada shabaabulmujaahidiin islamarkaana wax khasaaro dhankooda soo gaara aanay jirin iminkase waxaa la arkayaa ciidamadooda oo la laayay oo qaarkood afka ciidda kula jiraan iyo hubkoodii iyo gaadiidkoodii oo kasoo muuqanaya gacanta xarakada shabaabulmujaahidiin